shirjaraayadkun ayuu qawadanga baawurleyda iyo ganacsatada gobolka hiiranga iyo weliba yo kashaaciyana shaqaroojiyokun yo sameeyanga iyo ona sababanka dhikanga ammaandura iyo dhammaan wadooyinka oo yaalan isbaarooyinga tiro badana oo beese tiro badana lagu qaadawa taasay tioqabadiyo keeta ganacsatadiyo waxaanoo ku mid ee ganacsatada iyo baawurleyda gobolka hiiranga ayaa sheegeen in yo aan shaqeeyo doogna ilaa iyo wadadaasaya isbaarooyinkaasay lagu qaadawa welibana maamulka iyo dowladda iyo aan ka baaqana in yo walkuuqa wadana
shirkaan jira in nuxurkiisu wuxuu yahay shaqo joojin inay sameynayaan ganacsatada gobolka hiiraan shaqo joojintaasna waxaa sababay ammaan darra ka jirto gobolka iyo dhammaan inta ku xeeranoo waddaha lagu soo galo qof dhahaayo meeshii aniga aan wax ka heli lahaayeen iska xira waxa ku kalifo waa la garan karaa qofka ganacsigaa waa maskiin ganacsataa shilimaad raadinaayo shaqadiisii uu yidhi ma wadi kare waa joojina shilimaadkuu ka soo gelaay waxa ku kalifi kara marka waxay kutusinaysaa wax shaqadii uu la wadi laayahay xalna uu ulaayahy uma xalli karin inay meesha ku jiraan afartiisa daafood jidadka soo galo jidka ugu yaraa laba ismaara taallaa qofku wuxuu ku shaqayn karayaa marka uu shaqeeyo uu soo daala inuu wax soo helaayaan oo meeshii wax ka helaya marka waxaan isku afgarannay annagoo ah guddi annagoo ah ganacsatada hiiraan oon beel ahayn oo dhan kastaba ka kooban ama gaadiid ama baqaar ama xoolo ama qudaar dhan kastaba ka kooban waxaan wada waaynay shaqadii oon wadnay waan wada waaynay waan joojinnay taariikhda markaay toddoba-iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun labaatan afarta inaan joojinno ilaa xal laga helo ilaa ay ka soo baxaan culamaa wadiinka waxgaradka ilaa ay ka soo baxaano xaaladdan annaga oon aragno inala arkaana shaqada waa wada waaynay waxaan cabasho ka nahay waddadii ayaa la mari waayey isbaaraa lala mari waaye dhibaato annagu mar haddii dhibaato iyo isbaaro lala mari waayo ganacsatadii meel aan wax marsiinaan weynay waxaan ku tashannay inaan shaqo joojin samayno oo gaadiidkeenna dhiganno xoolaheenna xaraysanno waxa weeye xoolo nafleho waa gara kartiin oo la xaray dhibaatadii leeyihiin waxa ka sii daranaa loo xarayna wax ka sii daran meel la maraa la waay waxaa dhibaatada keenay waa reer hiiraan waxaa kaloo nasiib darro ah sagaashan iyo kowdii kadib laba kun labaatan iyo afar bishii sagaalaad labaiyo tobankeedii anagoo marayna inaan waddo marna aan wayno oo wixii la soo maray oo dhibaato ayaan cibro lagu qaadanin marka insha allah ummadda diriska nala ah oo soo safraysa oo gobollada baay iyo bakool iyo jubbooyinka meel kasta ka soo safraysa gobolka astraaji waxaanu sheegaynaa shaqo joojintaas toddobiyo tobanka bisha sagaalaad bilaabanaysa inay ogaadaan saas darteed haddaan nahay ganacsatadii gobolka hiiraan qaybaheeda kala duwan oo joogtay gobolka hadday tahay gaadiidley hadday tahay xoololey waxay isla garatay inay joojiso shaqo joojin rugta muxuu ahaa laamanka amniga oo federaal oo uu wen yahay awalna waa ka codsanay haddana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan labaatan iyo saddex isbaaro oo gacantaag eh ayaa ku jirta horaanba inta ka dhexaysa ka bilaaw garoonka diyaaradda ku gey bacda ayaa cawasho ka nahnay cawashadaas laamaha amniga meel walba waa loo garaacay kolley waxa waaye ganacsatadii waxay isla qaateen maanta in ay shaqada sii socon kareen oo ay shaqada joojiyeen laga bilaabo maalinta ay tahay taariikhdu toddoba-iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo afarta in wixii ka dambeeya maalintaas ay wax shaqo a jirin